asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda sanguune qodobada warka subaxnimo aad ku maqli doontaanna waxay kale yihiin bulshada degmada kismaayo oo lagu baaqay dhiraynta deegaanka haweenka uurka leh ee degma haweenka uurka leh degmada dhoobley oo looga digay halista dhigbaxa uu leeyahay maamulka degmada boosaaso oo bilaabay olole lagu furayo jidadka xiran degmada markow laga daafuro barnaamijka tirakoobka bulshada degmadaasi wararkan dhanka dibadda idinkeena dhegeystayaal waxaa ka mid a trump oo ka dhabeeyey ballanqaadkiisii ku aadanaa soogalootiga kuwaas waxaa in qodobada warka subaxnimo ugu doorkaroon qodobadaas iyo kuwo kaloo xiisbadan u diyaargarooba wahaga dhegeystayaal isku soo laabasho wanaagsan waa subaxnimo talaada taarikhdana ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha koowaad sanadka laba kun shan iyo labaatan warkaas subaxnimo waxaa soo saaray cabdullahi cabdicasiis siraad anigun waxaan ahay xasan maxamed cabdulaahi warkii ofistan aan ku bilaabay gudoomiyaha magaalada kismaayo ayaa aan ku bilaabay guddoomiyaha magaalada kismaayo ayaa bulshada ku nool magaaladaasi ugu baaqay cagaarin cagaarinta degmada iyo deegaanada hoostaga degmadaasi khadar axmed salaan ayaa warbixintan inoo haya gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo ka hadlayay dhibaatada laga dhaxlo jarista dhirta ayaa shacabka jubbaland uga digay jarista dhirta isagoona sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo jarista dhirta maarmaana waxaan garanayaa labadii kun iyo koob iyo labaatankii xilli dabayle saan oo kale u dhacayeen aylaboorka waa la arki waayey oo inay diyaaradihii soo degaanba xataa waxay noqotay khatar waxaa waxaa sababay goof qof geedkii jarayo dhulku isagoo geedahalaa waa la gadan karaa u jarayo hadda geedihii way soo noolaadeen waxaadna moodaa inay soo fufayaan oo dabayshii dhinacaas ay ka yaraatay geediha rabbaaniya usoo baxayna ay jiraan waa muhiim marka inaynu ka wada shaqeyno inaan geedaha la jarin waxaynu u baahannahay magaalo si aan cagaarino oo samayno magaalo cagaaran oo qurux badan waxaynu u baahannahay inaynu kulligeen daljilayaal aan noqonno oo aynu wada ilaalinno deegaankeena wada ilaalinno duruufaha xeeran baa ku xeeran sida wasiirku sheegayey dhuxusha isticmaalkaay dee inta la helayo energy way iska socon laakiin magaalada wax ku filan baa tii horaabaa iska taalla taasaabaa la isticmaali karaa mid kuudhaa taalle baaba lasoo jaray oo la keenaa waxyaabahaas oo dhan baa baa la isticmaali kara laakiin waa la isku miisaami karaa waxa loo baahan yahay iyo waxa aan loo baahnayn iyo geedka qalaylkaa iyo hadda waxaaba la bilaabay jiifooyin iyo jeerinley iyo intaas dhexe geedka waxaa laga soo jarayaa labaatan kilomitr waa la soo qaadayaa dab baa lagu shidayaa cidda ku shida iyo magacooda waan haynaa kuwaas aan magacooda hayno annago hadda erge idinkama ahi annagaa soo qabanaynaa sharcigaanu keenaynaa baashaasna waa waa ka fujinaynaa laakiin xogtaa muhiima kuwaas xogtooda waana loo keenay wixii aad xoog u weydaan xogtooda keena sidaanu u fulino waad mahadsan tihiin mar labaad sida wacyigiinu meel sare u joogo mar haddii laysla garto inaan waxaanu ilaalino kiisas iyo laba iyo saddexii waa dhacayaan muhiim waxaa xaggee u soconnaa in intaasu ay noqoto mar haddaynu u soconno inaynu geedaha ilaalino ay ka go-an tahay
qaar ka mid ah dhakhaatiirta magaalada dhuuble ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey saameynta caafimaad darro uu leeyahay dhigbaxa ku dhaca haweenka dhalmada kadib firdows axmed abdi ayaa warbixintan inoo haysa inta badan dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa waxay haweenka wakhtiyada ay uurka leeyihiin siiyaan talooyin caafimaad oo dan u ah iyaga iyo ubadkooda ay caloosha ku sidaanba maadaama haweenka uurka leh ay lasoo kulmaan marxaladooyin kala duwan ilaa laga gaaro wakhtiga dhalmada ayna u dheer tahay foosha xanuunkeeda dhiigbaxa ayaa ah xanuun ku dhaca haweenka xilliga dhalmada kadib kaas oo halis ku ah hooyada iyo ilmaha dhiig furanka ayaa inta badan yimaada markay hooyada la socon weydo xaaladeeda caafimaad xilliga uurka dhakhaatiirta oo la socda khatarta uu leeyahay xanuunkan ayaa waxay haweenka magaalada dhoble ugu baaqay inay ka taxadaraan waxyaabaha keena dhiig furanka ku dhaca dhalmada kadib haddaba waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrinkaasi magacaygu waa eebla Ah, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta mchka bosnia waxaan kula talinayaa haweenkeena soomaaliyeed oo uurka leh in ay goobaha caafimaadka ay soo doontaan ay imaadaan tii dhaleysana lagu caawiyo tii uur lehna lagu caawiyo ee guryahooda ayna joogin ayaan kula talan lahaa anu magacayga cano cabdulaahi kaariyaa lay dhahaa qaadiirtaan ahay ka howlgasho hooyooyinka uurka leh Ee, hooyooyinka uurka la badanaa waxay keenaan markay dhalaan kabacday dhiigbax aada u badan dhiigbaxaasoo la arka inay qofkaas umashii dhiigga aan ahayn kabacdi ay saddex bilood oo kaamil ay dhiig ay ka qabto ayadoo sida waxaa la arkaa saddex bilood ma afar bilood inay uur kala qaado hooyada meeshaasay ka keeni kartaa nafaqa la-aanta iyo dhibka hooyada haysto meesha wacdigelin aan u suubinaa haweenka waan wacdigelinaa afar iyo labaatanka saac inay daawo qaadan karin inay la soo xiriiraan goobaha caafimaadka inay dantooda gartaan inay caafimaadkooda ay ka taliyaan intaas kuwa duleelka magaalada degan caafimaad baa dhex socdo waa la waaniyaa wacdigelisaa la siiyaa daawadii baa loo wadaa geed walba oo ay iyaga joogaan waa la hoos tagaa oo daawadaa lagu bixiyaa marka eed ma laha taqaadiirta dhibka ayakaa keensanaya ha waxaan ula tali lahayn oo ku wacdigelinaynaa annaga afar iyo labaatanka saac waan wada wacdigelinaa inay goobaha caafimaadka yimaadaan inay la soo xariiraan inay macaa ilmahooda iyo ayakaba talaalka wada qaataan oo meel walba caafimaada talaal baa yaalla ilmihii yaraabaa la talaali hooyadii baa la talaalaya talaalka la siinaya ee nadaafadii baa taallo kaniiniyaal baa yaalla daawaa taallo waa inay la xariiraan goobaha caafimaadka
dowladda hoose ee degmada boosaaso oo kaashanaysa bulshada magaaladaasi ay bulshada magaaladaasi ayaa s- ayaa xaafadaha anadhaada ayaa xaafadda biyo kulule ka sameeysay ka sameysay ololo lagu furayo wadooyinka ay ay yaaleen dhagaxaanta maxamed ay yaaleen dhagaxaanta anadhaada maxamed cali simo ayaa warkan inoo haya dowladda hoose ee degmada boosaaso oo kaashanaysa bulshada magaaladaasi ah ayaa xaafadda biyukuleele ka samaysay olole lagu furaayo wadooyinka ay yaaleen dhagaxaanta ololahan ayaa qayb ka ahaa dadaalada ha lagu soo celinayo bilicda magaalada boosaaso xogayaha dowladda hoose ee degmada boosaaso ismaaciil cali buure ayaa ka waramay ololahan ay bilaabeen waxaan halkan ka daahfuraynaa ololaha dhagax gurista xaafadda biyo kulle oo xa- ah xaafaddii saddexaad oo laga furaayo barnaamijka dhagax gurista waxa weeye tiimka halka jooga odayaasha xaafadda aad baa u mahadsantihiin shaqadaas waa shaqo aad wax wey loogu baahan yahay in laga guro magaalada lagana nadiifiyo dhagaxa dhibaatada iyo ku noqda iyo shiddada Ee, saa aragtaan luuq kasta iyo xa- ee, laami kasta waxaa iska yaalla dhagax waxaasuna waxa inagu keennay oo xaafadaynu keennay oo qof kasta waxa weye markuu isticmaalo dhagaxa inta haraaga abuu wuxuu iska dhiganaya albaabkiisa ama gidaarkiisa taas waxyaaba khaladkaa weeye mara kan ololahaas waa lagu wada guraya magaaladana waa lagaga nadiifinaya wixii hadda ka dambeeya qofkii si ula kaca u dhigta xaafadiisa hortiisa iyo wadooyinka jidadka ku xiran waxa weeye waxaa ka dhalan doona insha allah ciqaab baa ka dhalan doonta Ee, waana lagu qofkaana waa lagu ganaaxi doonaa Ee, isagaana guraa doona mara kan waa olola weeye xaafadaha waxaan ugu baaqaya laamaha xaafadaha inay si fiican ula shaqeeyaan oo waxaweye tiimkan halkan gacan- waxa weye hawsha tabaruca wada inay waxaweye kala qayb qaataan oo dhagaxaas la guraan dhanka kale qaar ka mid ah gaadiidleyda iyo bulshada degmada boosaaso ayaa soo dhoweeyey ololahan lagu bannaynayo wadooyinka haddana diyaar baanu u nahay xaafad qurux badan xa- wado- wadooyin dhalaalaya wadooyin qurux badan baan rabnaa insha allah bilmillaahi kariim shaqadaasna diyaar baanu u nahay waana shaqaynaynaa horena diyaar baanu ugu aha- u ahayn waddaan kale istaagi jirna ma hadda waxaan ku marnaa laba gaari saddex gaari waa idinka mahadcelinaya dhammaantiin Ee, inaad shaqadiinna halkaa ka sii wadaan oo xaafadaha hagaajisaan oo magaalada laamiya keentaan oo waa wixii laydin doortay waa idinka sugayni oo qoraxda loo taagnaa ee shacabkuna qoraxda u taagnaa een, bannaynta wadooyinka een, bilicda magaalada een, maantana waa ma- qaybta saddexaad oo xaafadda biyo kulule ka bilaabanaysa Ee, dhammaan waxaan ugu mahadcelinaya dhammaan gudiyada xaafadaha sida fiican uga qayb qaateen oo diyaar garow u- u- u galeen wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya oo ay wehelinayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo ku-xigeenadiisa iyo maamulka degmada marka ayaa si wadajira u dahafuray barnaamijka darasaynta iyo tirokoobka bulshada degmadaasi munaasabada lagu dahafurayay darasaynta ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana barnaamijka lagu tirokoobi doonaa dadka iyo guryaha si loo xaqiijiyo amniga guud ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha degmada marka muuse cusmaan maxamed oo ugu horreyn goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la tirokoobo guryaha degmada marko hadda maanta waa la bilaabay daafurka maxaa la dhahay diiwaangelinta dadweynaha xaafadaha wax badan amni naga caawin doontaa maanta haddii qof gurigiis la tago oo la weydiiyo qofka mas-uulka ah qofka la nool ilmihiisa dee la weydiiyo beri waa la ogaan karaa qofkii kale kusoo biira xaafadda kaalin weyna amniga qaadan doontaa in badan annaga waa isku dayna laakiin mar walba waxay u baahan tahay kaabo dowladnimo ay u baahan tahay taasna maanta waa la daafuray laakiin waxaan rabnaa toddoba maalin iyo sideed maalin magaalada nagu daafurkan maxaa la dhahay ma lagu soo gabeey kara maxaa la dhahay diiwaangelinteeda waxaan rabnaa in bilooyin la helo xogta degmada oo la sameynaayana in dadweynaha beri loosoo loosoo maxaa la dhahay loosoo bandhigo wixii dadka laga soo aruuriyey in meeshaan la keeno dadkii loo shido ay arkaan wa kadib wixii baahi jira degmada oo ay jiraan meesha lagu gudbiyo hadduu ilaahay laakiin xaafad hebelaa dab ka kacay nambarkeeda ma la yaqaano inta ku nool ma la yaqaano haddii waalidkii meesha ku dhinto dab ku dhinto intii kale nooleed ma la yaqaano haddii laakeed masii u dhacdo oo gurigaaga uu diiwaangelisan yahay warqadii yaa lahaa waxaa la guri hebel miyahaa yaa kasoo baadaya yaa ku nool ismarkii waa la ogaan karaa isoo dad dad la weydan waxaa rabnaa annaga inaan intaas ka shaqaysano amnigeena mar horaan ka shaqaysana annaga inta kale wax noo kaawaayan waa ka shaqaysanayna hadduu ilaahay yidhaaho mar walbana gacmaha isqabsano degmada annaga iskale qofna uu turjumaa ilaahu ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan cabdiqaadir ayaa sheegay in barnaamijkan uu qayb ka qaadan doono sugidda amniga degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose degmadan marka marka maamulkan cusub hadda markuu soo laabtay waxyaabaha xoogga la geliyay ka mid tahay waxa ugu muhiimsan oo hadda dadkii ay arrinkaas ku qabtaanna aadan ugu faraxsana gobolka kale lagama bilaabin degmooyinkiisa kale degmadan yaa number one u ah haddii idinka aad ku guulaysataan degmooyinka kalena waa loo gudbaaya haddii idinka aad ku guulaysan weysaanna waxay noqonaysaa un wax la isku dayay oo oo la suurigelin waayo dirisinta maxay faa'iido u leedahay number one amnigay faa'iido u leedahay wixii hadda aad ka hadlayseen oo ah ganacsigii waxbarashadii caafimaadka nadaafadda garsoorka intaba waa soo galaya yacni waxaa ogtihiin guri kasta cidda ku nool faa'iidada ay qabto iyo khasaarada ay qabto iyo xanuunka ay qabto iyo baahida ay qabto inta dhan in lagu ogaado waxay kaloo faa'iido u leedahay degmadan marka iyo dadkeedii iyo qaabkii loo horumarin lahaa markii aan rabno inaan u sharaxno hay-adihii degmadan meeqa tiradoodii ah intee ku nool baahideeda maxay tahay wax qoranaa la rabaa marka brograamkan dirisaynta oo hadda la idin keenay oo maamulka idin keenay waxaan rabnaa in si sax ah loo dhaqangeliyo degmada u dhaqangeliso idinkana bulshada aad garab ku siisaan hay-adaha amnigana ay garab ku siiyaan waxyaabaha ugu muhiimsan marka degmadan laguma soo dhexdhuuman karo brograamkaas markii la fuliyo kadib waxaa ogaan kartaa meesha aad wax ka qaban kartid markaasaa ogaanaysaa innaga marka waxaan rabnaa inaan idin daafurno brograamkii isaga ahaa gacmihiina aad ku qabsatiin waxyaabaha ugu horeeyo oo mashaariicda imaan doonto degmadanna meelihii laga tixraaci lahaa ay noqonaysaa in in darisayntan la fuliyo la ogaado degmadii dan wixii mashaariica loo baahan yahay isla markiiba la sheego aada u mahadsantihiin brograamkii wuu idin furan yahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan warka subaxnimo idaacadda sangooni hoosu dhac ayaa ku yimid ganacsiga dalagyada ka soo gaara dhulbeereedka magaalada jowhare caasimada dowlad goboleedka hiirshabelle sida mar kale warkan uu inoogu eegayo maxamed cali samo waxaa jira haween badan ah oo ku nool magaalada jowhara kuwaasi oo ka ganacsada dalagyada kasoo go-a dhulbeereedka ah gobolka shabeellaha dhexe balse uu saameyn ku yeeshay isbeddelka cimilada waxaa hoosu dhaca laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo dalagyada kala duwan ee kasoo baxa dhulbeereedka magaalada jowhara sidaa ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah haweenka iibiya dalagyada noocyadiisa kala duwan waxaan iibiyaa galeyda bariiska beecyarada waxaa keentay roobyarida sidoo kale fasahaade wixii oo dhan nuuqaal dalag iibinaynayaa sasqaal asnuu noqday walaahi ganacsigeenu maanta waxaa waaye shal dada suuq soo geli jira safaranu imaajir maanta wax safaran oo imaanayo malaha wadamankii buuq badanaa kasoo baxay fasahaado badanaa dhacay roobeeriyaa dhacday suuqa walaahi wax maanta lagu haayo oo ay yaraatee malaha ganacsigeenu hoos u dhac waxaa ku keenay isal roobaa dii jira hadda roob madoo fasahaada way badatay webiga hoos buu usii dhucwayaa shalli waxaa noo soo geli jiray tuulooyinka dalagna aga soo geli jiray hadda wax tuulooyinka dalagna aga soo galooyo malaha webiga hoos u dhac baa jiro roob maanta mabadi imbo sida oo loo wada jeedo walaa wixii magaalada yaaliyo maayn dalag oo maanta oo tuulooyin oo soo gala ama baadiina aan soo galaayo malaha maanta dhan saa u fadhiisad lix koomba todoba koomba besi lagaa beeganaa galeed badnaanteed si si usoo xareysi waa si- oo usoo bixis waa sii xareynaylee wax suuqa soo galaayo mala tuulin oo u imaanayo ama wax oo ku imaanayo malaha isal dad safar ah noo imaan jir tuulooyinka baadiyaha naaga imaan jir fatahaataa dhaceen fasahaati idoo dhaceen beerihii way go-een meel hadda oo qudaar loo tacbaayo male saas awgeeda ay ku dhacday qudaar la-aanta sababtoo ah anaga meeshaan caanahaynaa ilmaha aagaraadsanaa ilaahay kuwa ma darnaadee nolosheenaan ka maareynaa saas darteed anaga dhib waataa wuu aragnaa suuqyarada iyo qudaarta wallaahi waxaa keeni karto suuqii qudaartii qaali waaye qudaar hadda ma la gooyi kara markay suuqa qudaar soo galaysa iyo marka kalena isku hal ma ahan saas darteeda aa keenta suuq xumada qudaar saas u tiro badan ma jirto sida ebel ay qudaartu u taali hadda ma u taala sababta waxay tahay beeraha hadda meeshii doomaayiga ahaa wixii lagu abuurayaa soo galowaa maahine wax hadda beer oo lagu tacbi ninka noogu weyn waxay tahay qudaartii dadkii tuulooyinka ma imaanayaan waxaan ka codsanaa mas-uuliyiinta hirshabeelle inay fasahaado markay jir dhacdo nala garab qabto markay fatahaad jirinna nala garab qabto sababtoo eh fasahaad markay dhacdo beerihii way go-ayaan meelaha laga kala shaqaysta ma lahan meelaha fatahaadka in la xirxiro sidoo ee mar kale ee fatahaadda usoo laabanin
waa tahay dhegeystayaal waxaad soo dhegeysateen wararkii gudaha idanka- idankaheyna kuwii dibadda ayaa inoo soo socday balse intaasi ka hor xubintii ganacsi warka
dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii sarifka iyo suuqada ee warka bariiska basmatiga loorki waxa uu dhoobley ka maraya lixdan doolar halka haafkiisu uu ka marayo soddon doolar loorka sonkarta waa afartan doolar haafkiisuna waa labaatan doolar bariiska caadiga afartan doolar halka haafkiisu yahay labaatan doolar labaatanlaha saliida waa soddon iyo saddex doolar tobanlaha saliida waa toddobiyo toban doolar burka caadiga loorkiisu waxa uu dhoobley ka marayaa soddon doolar halka haafkiisu yahay shan iyo toban doolar burka kenya dhoobley waxaa la kala siisanayaa sagaal doolar baasdhaadheer waa koob iyo toban doolar baasta gaagaab waa laba iyo toban doolar hadduynu eegno dhanka iyo sarifka lacagaha boqolka doolar shilinka lacagta soomaaliya dhoobley gacanta hore waxaa lagu kala sarifanayaa laba milyan iyo sideed boqol halka gacanta dambe lagu kala sarifanayo laba milyan toddoba boqol iyo konton shilinka lacagta soomaaliga boqolka doolar shilinka lacagta kenya dhoobley waxa uu ka marayaa labiyo toban kun iyo sagaal boqol halka gacanta dambe lagu kala sarifanayo labiyo toban kun iyo sideed boqol oo shilinka lacagta kenya haddaan dib idinku celiyo qeybaha harsan ee warka
mahadsanid khadar axmed salaan haatanna wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha uu inoo soo jeediyo cabdulaahi cabdicasiis raad oo igula sugan stuudiyaha cabdulahi maxaa u dambeey warka ciyaaraha
waa sanad xasan maxamed cabdulaahi ciyaareenka hore ee kooxda chelsea joe cole ayaa saadareeyay koox premier league ah oo marcus rashford ku biiri karo january arsenal oo loo sheegay waxa ay tahay inay sameyso haddii ay dooneyso ku guuleysiga premier leaguea ibrahim konate waa daafaca kooxda liverpool oo xaqiijiyay inuu ku dhow yahay in heshiis cusub uu saxeixo kooxdiisa chelsea oo dhammaystirtay seexeedii ugu horreeyay suuqa january iyo manchester united ee wadahadalo la bilowday seexeedii ugu horreeyay ee suuqa january xasan
mahadsanid cabdulaahi cabdicasiis raad haatana warka dibadda madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa saxeexay amaro madaxweyne oo xiriir ah oo loo gol leeyahay in lagu xakameeyo socdaalka iyo sugalootiga kumanaan muhaajiriin ayaa la joojiyey ballamihii socdaalka kadib markii maamulka cusub ee meesha ka saaray c p p one oo ah abka loogu talagalay in ballamaha wareysiyo ay ku qabsadaan soogalootiga goobaha laga soo galo xadka madaxweyne trump ayaa dhanka kale saxeexay dhowr amar madaxweyne oo horey u ballan qaaday donald trump ayaa saxeexay go-aan uu dalkiisa kaga saarayo ururka caafimaadka adduunka kaasoo ku dhaliilay siday wax uga qabatay cudurka faafa ee coronavirus markii uu gaaray aqalka cad aqalka cad isniintii madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa saxeexay cafis ilaa kun iyo shan boqol oo qof oo ka qeyb qaatay weerarkii dhismaha cabitol ee mareykanka lixdii janaayo laba kun koob iyo labaatan madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa taageerayaashiisa hortooda ku saxeexay amar madaxweyne oo ku aadan in washington ay ka baxdo heshiiskii isbeddelka cimilada ee baariis guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaasi nooga warkii subaxnimed kala socoteen idaacadda sanguun warka waxaa soo saaray cabdullahi cabdicasiis siraad aniguna waxaan ahay xasan maxamed cabdullaahi intaan warkankiisa xiga hawada dib ugu kulmi doona waxaad ku dhaafina sidaas iyo nabadgelyo